wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya xildhibaan foosiyo yuusuf xaaji aadan oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay tahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha midowda afrika xilkan ayaa waxaa u sharaxan musharaxiin badan oo tartan adag u geli doono sidii ay ugu guuleysan lahaayeen hogaanka midowda afrika wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya xildhibaan foosiyo yuusuf xaaji aadan ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda uu soomaaliya u leeyahay xilka midowda afrika oo ay soomaaliya u sharaxan tahay
shirkan jaraa-id waxaan maanta ugu talagalay inaan ku caddeeyo ama ku shaaciyo ku shaaciyo inaan ahay ama u tartamayo guddoomiyaha midowda africa oo doorashadan la qaban doono shan iyo labaatanka bisha sooso bisha febraayo ee sanadka soo socda waa muhiima inaan idinla wadaago sida ay u tahay lagama maarmaan inay soomaaliya tiigsato meelaha caynkaas oo kale waa bosition aad iyo aad u anfici doono ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo afrika qofka qabanayaa hadduu ugu hagar baxo oo howlaha dhex yaalla uu sida loo doonayo wax uga qabto soomaaliya waa dal muddo dheer dhibaato ku soo jirtay waa dal indhaha aada loogu wada hayo waa dad dal soddon sannadood aan arag xasilooni iyo nabad una baahan meelahaas oo kale inay gaadho si ay wax badan uga qaban karto soomaaliya weligeed bosishankaa ma hiigsanin mar bay isku dayday toddobaatanadii hore ee markaana laguma guulaysanin koob iyo lixdan sano ama laba iyo lixdan sano iyadoo asaaso ka ah soomaaliya fursaddaa may helin labaatankii sannadood ee u dambeysay waxaa ka madax ahaa central africa south africa west africa laakiin soomaaliya marna ma qabanin xilkani waxa weeye xil sida africa ku heshiisay ah wareegto oo riijanadoo shanta riijan ee africa ah marba mid qabto markan soo waxaa le barigaa leh barigana hadda waxaa ka sharaxan innaga iyo kenya inta caddaysay wax soo bixi doona lama oga laakiin fursadda aan leenahay aad bay u sarraysaa haddii aan dadaalkeeda galno shanta afar iyo tobanka dal ee bariga africa ku yaalla run ahaantii waxaad moodaa soomaaliya in il naxariisa lagu wada eegayo hadda meelo yaryar markaad ka tagto haddii soomaaliya kursigaa ku guulaysato kursiga ma aha foose yuusuf xaaji aadan kursiga waxaa ku qoran soomaaliya haddii aanu ku guulaysanno kursigaas waxay noqonaysaa wax badan badan badan oo qabsoomi la'a inay qabsoomaan soomaaliya u qabsoomaan africana u qabsoomaan runtii sababtoo innagu waxaynu nahay dawlad yar dawlad dad firfircooni maaragtay ay ay ay ka soo jeedaan dad badan baa aamin inagu qabi kara afrika badan baa haddaba u heelan inay waxinala qabato oo u diyaarsan markaa soomaaliyay u taallaa iyo soomaaliday u taallaa kursigaa sidii laysu garab taagi lahaa sidii wax loogu qaban lahaa sidii kambeynka iyo ololaha loo wadageli lahaa doorashada xilka guddoomiyaha midowda afrika ayaa la qaban doonaa shan iyo labaatanka februaayo sanadka labada kun labaatan iyo shanta haddii xilkan ay ku guulaysato soomaaliya xilligan waxa ay soomaaliya u tahay fursad weyn maadaama aanay soomaaliya hore u qaban xilka ugu sarreeya midowda afrika